جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismi illaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegeystayaal warkaa subax ee idaacadda islaamiga al andalus qodobada aad ku maqli doontaanna warkeena subax waxaa ka mid ah xog dheeraadaha ayaa laga helayaa weerar khasaaro lagu gaarsiiyey murtadiinta oo ka dhacay degmada diinsoor ee wilaayada baay mid ka mid ah haligidii fuliyey weerarkii barakeysnaa ee lagu qaaday taliska sirdoonka ridada ee muqdisho ayaa dardaarano muhiima u jeediyey mujaahidiinta iyo guud ahaan dadka muslimiinta ah imaarada islaamiga afghanistan ayaa ka warbixisay inta uu la egyahay khasaaraha ka dhashay dhulgariib ku dhiftay qaybo ka mid ah dalkaas maleeshiyaad ka tirsan maamul goboleedka gaalabaaca ah ee puntland ayaa ku eedeeyey muqtadani inuu ka jartay mushaaraadkii ay qaadan jireen horumar ballaaran oo dhanka dhismaha iyo ganacsiga ah ayaa laga dareemayaa degmada buqaqable ee wilaayada islaamiga ee hiiraan guudi ka socdaa maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa booqday goobaha waxbarasho ee degmada buulafulay ee wilaayada islaamiga ee baay
بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa subax talaado ah taariikhduna ay tahay saddex iyo tobanka jamaadul awal sannada kun afar boqol afartan iyo toddobo hijiri intaas waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warkeena subax iminkana isagii oo fidsan xog dheeraad ah ayaa laga helayaa weerar khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta oo ka dhacay degmada diinsoor ee wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay weerar culus ku qaadeen xirada ciidanka saliibiyiinta habashada ethoobiya kaga sugan yihiin garoonka diyaaradaha ee degmada diinsoor xilli garoonkaas ay ka degaysay diyaarad siday wasiiro murtadiin ah dagaal culus ayaana goobta ka dhacay waxaana ku dhaawacmay hal askari oo etoobiyaan ah iyo askari kale oo murtad ah mid ka mid ah halyayadii fuliyey weerarkii barakeysnaa ee lagu qaaday taliska sirdoonka ridada ee muqdisho ayaa dardaarano muhiim ah u jeediyey murtadiinta iyo guud ahaan dadka muslimiinta sida warbixinta warkaan uu ku faahfaahinayo xaaris cabdulqaadir سنمضي في الطريق ولن نبالي وننصر دين رب العالمين على أشلائنا سيقوم عز ونرفع ذل أمتنا سنينا سنمضي
dooran dheran insha allahu tacaala wal aysan wiilin ban aragna oo manan godka jil aan ku dhiin yaa ku dhihi doona insha allahu tacaala min baan rajeeyey ilaahay subxaana wa tacaala ku rajeeyey inaan arday gaal qabsado gobodo maana arday surkaasna ka wareysado waana idaacaddi andalus insha allahu aan gudbi war shay la dhegeysan insha allahu tacaala
waa cabdulaahi sheekh aadan maxamed oo ku magac dheeraa jacfar ama salaaxuddiin kaasoo ka mid ah halyadii tawxiidka ee howlgalka inqameysiga ah ku qaaday godka jilacow oo ah xarunta sirdoonka ridada ee magaalada muqdisho salaaxuddiin ayaa ahaa shan iyo labaatan sana jir ka dhashay beesha haadamo wuxuuna ka soo jeedaa wilaayada bakool ka hor inta uusan ku soo biirin katiibada istishaadiyiinta wuxuu haliyey in ka tirsanaa jabhadda wilaayada mudug isagoo ka mid ahaa fursaanteeda wuxuuna soo xaadira dagaallo malaaxim ah oo dhegta dhiigga loogu daray maliishaadka ridada kuwaasi oo ka dhacay deegaano ka tirsan mudug ka hor inta uusan u dhaqaaqin howlgalkii uu qaybta ka ahaa ee shaafiyey quluubta muslimiinta ee ka dhacay xarunta godka jilacow wuxuu walaalkan salaaxuddiin ama jacfar ka tegey dardaaranno kala duwan iyo fariimo dhaxalgal ah walaalyaal sabr allahu akbar allahu akbar wallaahi ard maybu anan fariingandara inka muhiimsanta waan arday an radaay insha allahu tacaala ilaahay subxaana wa tacaala waafaji insha allahu tacaala may laha goobta ixdi sharafka sabr walaalyaalow alxamdulilah alxamdulilah sabr ixdi sharafka insha allahu tacaala goobta ixdi sharafka sabr keentaalooyinka mujaahidiinti oo oo hayneen insha allahu tacaala unu indikasaani anta ninkasaaneba sabr horta midkoa sabrasin derdaanbe anina ma ahaa inshaad arday maybu ahaa walaakin salaaxuddiin insha allahu tacaala may baan rajeeyay inaan arday gaala badan gaala fara badan ilahi subxana taala gacantii ka oo manan ka dile ki aan habad ka dile ki aan toole ka dile ki aan arday mar'i ka diloob insha allahu tacaala may baan rajeeyay ilaahay subxaana wa tacaala ku rajeeyay halyeygan ayaa dardaaran guud u jeediyey ummadda muslimka ah isagoo ku buriyey jihaadka iyo ka qaybgalkiisa iyona garab istaagaan walaalahooda muslimiinay ilaahay subxaana wa tacaala midin leh ayuha aladiina aamanuu ittaquu allaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun ikhwaani ilaahay subxaana wa tacaala alamooyinkay masqaan arday waajibaadka ilaahay subxaana wa tacaala kumada omaana antiboon ogoon anin arday ilaahay subxaana wa tacaala ku obsan oomay waagudunaan ee ilaahay subxaana wa tacaala adduunka ninsheeni ilaahay subxaana wa tacaala walkal adduunka masinshaan in ilaahay subxaana ku obsataan ilaahay subxaana wa tacaala nananley انفروا خفافا وثقالا إلى سبحانه وتعالى ليه يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم وقنا أسوء إلى سبحانه وتعالى عذاب شنو كبد باديو إخواني جهاد كما بفضل يميه وبكر إن شاء الله تعالى والمضي والكسر ما إلا إن شاء الله تعالى أن يسكى دوبة داتان وأسكو أسكو ما يبواها إن شاء الله تعالى ياسين هجي waxa uu salaaxudiin si gaara ula hadlay mujaahidiinta waxaana uu xusuusiyey muhiimadda ribaadka iyo in la joogteeyo acmaasha wanaagsan ee allah lagu raaligelinayo إخواني في الله إلهي سبحانه وتعالى من الخير بناسين دوري أو الجهاد في سبيل الله ولا ليالو إلهي سبحانه وتعالى أجر حسابسة أو ما أنا أرضي ما يبوى صبر أو ما يبوى أوركم أنا أرضي الله ذي أو إن شاء أرضي ما يبوى صبر كيسين هو دماني إن شاء الله تعالى إلهي سبحانه وتعالى يسن أمي أو أدومج أنه صار أن أثارة من الله يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون أيها المجاهدون mahadsan kutaabna oo furmooyinka walaali ani kasaaya maxaan kutaabna maanaan arday nacayb iyo masaana ka dhabooday maxaan kutaabna alxamdulilaah ilaahay subxaana ka rajayow in ilaahay subxaana watacaala meel khwaar badan oo gobolkaas khwaar badan oo jihaadka laga umada inaan ilaahay subxaana watacaala hayn doorad ilaahay subxaana watacaala hayn gebagebaay doon ilaahay subxana taala ku rajeeya wallaahi walaala badan oo mujaahidiin ani jeela oo inaan khwaar badan jengeyaan eedda yaa maanaan arday meelka oga insha allahu tacaala mujaahidiintaas oo nasgarkasaan iyo kuwan kasanaaneba insha allahu sabra insha allahu sabra dhinaca kale waxaa cabdulaahi sheekh aadan maxamed oo ku magac dheeraa jacfar ama salaaxudiin uu diray fariimo toos oo ku wajahna cadowga allah isagoo si adag ula hadlay maykalanta fariin ku diray kuwa aan hatan sooda kuwa gaalada wargaalay oo mujaajosiinta oo nisa iyo walnaardaley tuubuu ilallahi toobasinka baaqinta koowaad muddo koowaad oo ilaahi subxaana watacaala hanagada ilaahi subxaana watacaala oo doomantii iyo atiina kakufriya atiina wallahi ilaahi subxaana watacaala gaalama isan usan oomeka gaalowtan wal isan ku tara kortan wallahi cala ilaahi subxaana siyaasidaasan in khasaare maayna wal kale isan kuqobdaasan maleh war mayboo ilaahi subxaana watacaala toobasheena oo mayboo dad ilaahi subxaana watacaala junuudidaasin kawajahan oo mana ilaahi subxaana watacaala junuudidan fada badanta wamaa yaclam junuuda rabbika ilaa huway mayboo junuudis ilahi subxana tala adkeysa kortaan tuubuu ilallahi toobasiinka baage isaga inta siin lamade oo gurguurta siin kuwiinyo siulisa khaasaan murtadiinta ilahanima manaan arday godka jilcow oo manaan arday madaxtooye masaan midhasay fadhi oo muslimiinta gumaadahay oo manaan arday jaajosiinta muslimiinta jaajosow nimantaas mayl haa nimanyow ilaahay subxaana watacaala ku obsado ilaa in toobasheena balsaas haddii toobasheena tag maaha wallaahi maybaa geesiyaal oo maybaa naftooda naftiyo manaan arday ilaahay subxaana watacaala ku jeel manaan muslimiintiisan dhibaatayaasan wal nafti walban lahayne ilaahay subxaana watacaala ku gadani ilaahi subxaana wataala suuqna kaweli jifadeen insha allahu taala godka jilcow kayaala insha allah meelada jilcow insha allahu kayaala insha allahu taala meena suuq inuu jinaada ilaahi subxaana ku kaweli jifadeen meeluwaay insha allahu tacaala ilaahi subxaana wataala ilaahi una sugalina insha allahu taala ilaahi na suga doon ilaahina shartii noo qabo doon hadafkaana na diiri doon insha allahu tacaala isagoo hunduraasano masqaana shiraasano manan saraakiida meelka shiraas in ilaahi subxana taala nii aadi oo insha allah gobolkaasna insha allahu taala un ilaahi subxaana wataala sabtan ka baabi'i doona ilahi subxana saasa ku rajayaan goran eran insha allahu tacaala wal aysan weligiiban aragn oo manan godka jilcon ku dhiin ya ku dhihi doona ugu dambeyn waxa uu dardaaran gaar ah u diray waalidiintiisa gaar ahaan hooyadiisa macaan oo uga mahadnaqay tarbiyada wanaagsan iyo sabarka ay u muujisay waxaana uu ku adkeeyey sabarka iyo dulqaadka iyo in allah dartii ay u ajar xisaabsato hooyo maybu ah ilaahi subxaana watacaala ilaahay ka barakaayo wallaahi arday maybu aha aday dhali hay barbaariyadi ilaahi subxana wataala i barbaariyay asabiinhayti suma madaa kadib hooyo maybu eedi eedaakin jeela kolley arday maybu aha sabab ad hadala masan arday eryaalka edirkal irku aday erti daraad ilaahi subxana wataala hay dhiirgeli baataa maybu ado hooyooyinka masqaan dadku wararto ay dhalan mana arday walay khayra sameeyaan iyona arday walka leeyino وميبو إلهي سبحانه وتعالى رتم دل هاتن إلهي دردين دي بدن أنكو هركون جهاد كان كتاج يران أو جرب كلين هاتن أرضي ميبو وابتن سبب هذا نغتي إن شاء الله تعالى انتاسنا نكين ما سنين إلهي سبحانه وتعالى نكين بريا إن شاء الله إنا إلهي سبحانه وتعالى ومن لما قف مسلمين أو شل مقنع دعاء مستجاب لير هاتن واب أرضي هنسلالي إيم مسخان أرضي واب شل دورين إن شاء الله تعالى حويو an insha allah maamak hilmaamaw maanak hilmaama doon adin arday insha allah saadakin rajee anin arday mayboka kiin fashafaya qaadafar ilaahi subxaana wataala i dheg yoona wiidag walaka oo horeey yoona insha allah walala hataan oo dembi an insha allah saan rajeeyaw oo dimata ayin ilaahi subxaana wataala amalkan iyo yoodi kasuganyina ilaahi subxaana wataala hala kulmaasaan an rajeeyaw insha allah dhammaanto ilaahi subxaana wataala kiin shafaya qaba doona insha allah jannatu firdaws iska arag doona kiin darya ilaahi subxaana wataala ku fadaan insha allahu tacaala sabar hooyo insha allahu tacaala may kale ando farin ku daray aabahay ilaahay ka barakhayaab insha allahu tacaala sabr ab sharwan in du'ay halyigan ayaa ka mid ah geesiyada tawxiidka allah ku sharfay fulinta howlgalkii shaafiya quluubta malaayiin muslimiin ah kaas oo ahaa weerarkii taariikhda galay ee ka dhacay godka jilacow horaantii bishii lasoo dhaafay rabiicu thaani islamarkaana lagu dilay in ka badan kuwii afartan murtadiin ah oo isugu jira saraakiil iyo askar carashada shaqaystayaal ah halka allah fadliga ee mujahidiinta u suura gashay in howlgalkaas ay kusoo sii daayaan maxaabiis muslimiin ah oo lagu tacdiibinayay xabsiga godka jilacow kuwaasoo gacanta ku hayeen murtadiinta ذل أمتنا سنينا cimaarada islaamiga ee afghanistan ayaa ka warbixisay inta uu la eegyahay khasaaraha ka dhashay dhulgariir ku dhuftay qeybo ka mid ah dalkaas halkan nuur cali warsame oo inoo hayaa warbixintaas ugu yaraan soddon qof ayaa dhimatay halka saddex boqol oo kale ay dhaawacyo soo gaareen kadib markii dhulgariir xooggan uu ku dhuftay magaalooyin dhaca waqooyiga dalka afghanistan hay-adda maarinta musiibooyinka ee taabacsan imaarada islaamiga ee afghanistan ayaa sheegtay in dadka ugu badan ay ku dhinteen duleedka magaalada masaaru shariif ee wilaayada balkh halkaas oo uu ku dhuftay dhulgariir cabirkiisa lagu qiyaasay lix dhibic saddex rikhtar afhayeenka xukuumadda islaamiga ee afghanistan ayaa warbaahinta u sheegay in saacado kadib markii uu dhacay dhulgariirkii koowaad ee wilaayada samanjaan la kulantay dhulgariir kale waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimashay dhaawac iyo burbur hantiyadeed oo baaxad leh amiirka imaarada islaamiga afghanistan ayaa faray dhammaan mu'asasaadka xukuumadda in si degdeg ah ay ugu gurmadaan dadka ku waxyeeloobay dhulgariiradan muuqaalo uu baahiyey telefishinka rasmiga ee imaarada islaamiga afghanistan ayaa muujinayey dhibanayaal iyo ciidamada gurmadka deg deg ah oo ka soo saaraya burburka wilaayada balkh waxaa la sheegay in ay go-een qaar ka mid ah waddooyinka muhiimka ah arrinkaa oo caqabad ku noqday gurmadka dhulka balse ciidamada imaarada oo wata diyaaradaha hukumaatiga u kaca ayaa dad ka soo badbaadiyey tuulooyinka fogfog musiibooyinka rabbaaniga ah sida dhulgariirada iyo daadadkan ayaa sanadadan dambe ku soo noqnoqonayay waddanka afghanistan oo ah dal buuro iyo dhul kala sareeya caan ku ah mahadsanid abushayba maleeshiyaad ka tirsan maamulka gaallaraaca ah ee puntland ayaa ku eedeeyey murtadani inuu ka jartay mushaarkii ay qaadan jireen casaam carafaad ayaa inoo faahfaahinaya qodobkaas maleeshiyaad kardada ee danam ee puntland kuwaas oo fadhigoodu yahay magaalada garawe ayaa sheegay in maamul kardada puntland ay ka jarteen mushaarka ay ka qaadan jireen qoraal ay soo saareen maleeshiyaadkan ayaa ku sheegay in muddo saddex bilood aysan qaadan wax mushaar ah islamarkaana u sii dheer tahay hanjabadyada ooga imaanaya maamulka siciidani maleeshiyaadkan uu hogaaminayo murtad jenaraal jamcale ayaa waxay fadhiisimo ku leeyihiin duleedka magaalada garawe iyadoona maleeshiyaadkan lagu xasuusto in dagaallo ay la galeen siciidani xilligii doorashadiisa ciidankan ayaa la sheegay in amarada ay ka qaataan mucaaradka siciidani sidaasna looga jartay mushaarkii la siin jiray maamulka kardada puntland ayaa dhowaan mushaarkii ka jartay maleeshiyaadka maamulkooda ka tirsanaa kuwaasi oo ku sugnaa magaalada laascaanood kadib markii maleeshiyaadkaasi ay ku biireen maamul kardada dhowaan looga dhawaaqay magaalada laascaanood mahadsanid casaam horumar ballaaran oo dhanka dhismaha iyo ganacsiga ah ayaa laga dareemayaa degmada buuqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan xasan cabdiraxmaan ayaa ka waramaya alif waa quraan dhigan ilaa camarahey waaya uraalganimikii wato iriglaynaay eeyihii itoobiga ahaay waa afreebteen eeyihii itoobiga ahaay waa afreebteen ehelkan ansaar waa oo ahl u tooxiide ilmihii ahalkan ina aruurin arrintaayna taas waa anaga eex ma garanayna eelageel ilaahanasii shan iyo labaatankii bishii rabiicul awal ee sanadkan kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga ayaan markii ugu horreysay booqasho gaaban ku tagay degmada buqa qable ee xarunta wilaayada islaamiga hiiraan oo maqal ma ogiyo aanan abid lug dhigin buqa qable waxay soo martay marxalado kala duwan aas-aaskaediina waxay ahayd meel tuulo ah oo geela lagu dhaqan jiray waxaa ku yaala garas caan ay ku tahay oo awrta lagu xiri jiray kaasoo loogu magacdaray garaska geela waxay sidoo kale buqa qable saldhig u ahayd shiikhulmujaahid al-shahiid biidni illaah sheekh xasan barsane oo deegaan ahaan ka soo jeeday degmada waxay shiiqa u ahayd buqa qable mid ka mida saldhigyadiisa wuxuuna ku lahaa jameeco loogu magacdaray jameecada sheekh xasan barsane kuwaasoo raadadkooda weli laga dareemaya degmada iyo deegaanada ku dhow nabadoon cabdulaahi colaad oo ka mida waxgaradka degmada oo aan kula kulmay isaga iyo akhyaar kale bartamaha magaalada ayaan kala sheekaystay qaabdhismeedka buqa qable aas-aaskeedii hore iyo qeyb ka mida marxaladihii ay soo martay meesha aad arkaysa waa beerta shureecada meesha hadda ii muuqato oo dhabarkaada xigta waa suuqa qudaarta waa ka dambaysa suuqa hilibka waxaa ka dambeeya suuqda oo si gaar haweenka ay u leeyihiin gacantaada bidaxda oo bari waa aargadi garaskan aad arkaysa waa garaska buqa qabla maadaama beesha beel geel ay tahay garaska geela ala dhahaa garaska geela owrta maanta waagii hore owreen aan ahayn owrta inay imaadaan ku daajinnaan iyadoo magaalo oo buushbuush yar ahay owrta iska daaqa jirtay sida taariikhda noola sheegay sheekh xasan barsanne deegaanka oo jameecay ahayd degmadan talis noogu ahayd dadka jameecadu ku soo dhoweeyay ahayd jameecadin hadda si gaar ahaa jameecada loo yiraa waa beledka waa beled diimeed waa beled mushaaraka buqa qable xilligii ay socotay xamladii uu soo qaaday murtad xasan gurguurte ee uu ku soo qaaday wilaayada islaamiga ee hiiraan waxay qaadatay kaalin weyn oo aan la dafiri karin iyadoona dadka deegaanka oo ah dad ansaar ah ay muujiyeen abaabul iyo iskaashi ku aadan iska dhicinta cadowga waxaana dadka deegaanka ay dhisteen ciidamo mutadawiciin ah oo loogu talagalay difaaca shareecada alleh waa kan mar kale nabadoon cabdulaahi colaad xilligii xamlada ay socotay dadkii guddiga oo loo bixiyay odayaashan ka mid ahaay muddo adiga oo bil ahaa shan boqol iyo toddobaatan wiil oo hadda oo mutawiciin aho geelooda ka imaadayaan ku diyaarinay magaaladan hadda garaskan aad arkaysa iyo aaggaana geelo uu qali jirnay xamlada markii istaagtayna geelooda iska raacdeen intaasaa bililaahi xamde marka beesha hadda meeshaan deggan waa beel aad gaalada u nacab waa beel diinteeda jecel waa beel dadka muhaajiriinta u imaada aad u soo dhowaysa hadda iyo buqa qable waxaa laga dareemayaa bilihii ugu dambeeyey isbeddel ballaaran oo dhinac weliba ah intii aan joogay waxa ay soo jiitay oo indhaheegu ay qabanayeen aarga qurux badan oo laga dhisay bartamaha magaalada aargadan waxaa loo dhisay si qurux badan waxaana is-iritolow ma jirtaa aarga ka weyn ama ka qurux badan oo ka dhisan wilaayaadka islaamiga aniga weli ma arkin aarga a u dhigo intii aan marayay wilaayaadka islaamiga naqiib xasan aadan nuux quuri oo ka mida golaha nuqabada wilaayaadka islaamiga islamarkaana ka mid ahaa nuqabadii aan kula kulmay bartamaha magaalada ayaa ii sheegay in aargadan ay dhisan tahay ku dhowaad hal sano aas-aaskeeda qarashaadkeeda iyo fikirkeedana ay lahaayeen dhallinyarada deegaanka odayaasha iyo bulshada oo kaashanaya bacdallaahi maamulkooda islaamiga ee degmada buqa qable argadan horta waxaa la asaasay muddo adugu sanad ku dhowaada ayay dhisan tahay intaan arkaya rag dhallinyaraha oo guddiga dhallinyarada magaalada la yidhaahdo iyo waaliga degmada oo dhisayey oo ku howlanaa waana ku guulaysteen maanta waxay dhiseen aargo qurux badan magaalana sideedaba astaamaha lagu yaqaa waxaa ka mid a aargo sidoo kale magaalada hadda waxaa ka soconaya dib u habeen iyo dib u dhis ballaaran oo ay iska kaashanayaan wilaayada iyo dadka deegaanka waxaa la bilaabay in dhismihii hore ee magaalada ay ka dhisneed oo ahaa jirid ama dhis la burburiyo oo la doorto in la dhiso guryo dhagaxyo ah waxayna dadka deegaanka bilaabeen inay dhistaan guryo dhagaxyo ah oo weliba dabaqyo u badan sheekh guuleed abunabhaan waaliga wilaayada islaamiga hiiraan oo aan kula kulmay xafiiskiisa ayaa ii sheegay in magaalada buqa qable laga dareemayo isbeddel ballaaran oo dhinac weliba ah sida dhismaha magaalada iyo horumarka dhanka dacwadu ay iska kaashanayaan makaatibta kale ah maktabka dacwada iyo kan tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada islaamiga ee hiiraan xasaan wadaa indhahaaga ku arkay degmada buqa qable waa maqarka hadda wilaayada islaamiga hiiraan muddo dheerna hadda lagu shaqaynayay way bilan tahay markii laga fiiriya dhinac walbo dacwahaan waad aragtaan isleeyahay iyo maraakiistii baad booqatay madaaristii baad booqatay kala duwanaa oo ay labada maktab oo runtii qiimaha badan waa maktabka dacwatu ilallah ka shaqeeya ay gacanta ku hayaan iyo maktabu tarbiya wa tacliim maraakiistii iyo madaarisi ay gacanta ku hayeen baad booqatay oo dhinacaas waa meelaha aan isleeyahay maasha allah alxamdulilah ilahay baan nagu mahad celinaynaa adaa indhahaaga ku arkay qaybta kale dhanka tacmiirka ama dhaqaalaha waad aragtay ishaaga ku aragtay magaaladu maalinba maalin ka dambeysa horumar ayaa la dareemayaa xagga dhaqaalaha xagga koritaanka iyo kobaca ee ganacsi baa la dareemayaa dhismaha cusub ee waad aragtay beledka ka socda iyo waxyaabaha kusoo biiray ama ha noqdeen waxyaaba caama wilaayada soo kordhisay ama dadka bulshada wax igu soo kordhiyeen intuba ha noqdeen magaalada buuqa qable marka waa magaalo horey u socoto naqiib xasan aadan nuux quuri iyo nabadoon cabdulaahi colaad oo dhankooda ka hadlay horumarka ballaaran ee laga dareemaya buqa qable ayaa ii sheegay in magaalada hadda uu ka socdo dibudhis ballaaran isla markaana la bilaabay dhismihii magaalada si dardar lehna arrintaasi ay ku socoto magaalada waxaa ku soo kordhay horumar la taaban karo hadday tahay dhinaca dhismaha horumar ayaa ku soo kordhay hadday tahay dhinaca waxbarashada iyo macaahidda horumar ayaa ku soo kordhay hadday tahay dhinaca ganacsiga horumar ayaa ku soo kordhay hadday tahay dhinaca deegaanka iyo dadka horumar ayaa ku soo kordhay waxaa la dhihi karaa adduun hawli kama dhammaato laakiin magaalada qaybaheeda kala duwan waxaa ku socda horumar la taaban karo hadda waxaad arkaysaa meesha dhisan waa dabaq oo hadda bilaawe mid koowaad iyo mid labo iyo mid hadda dhagaxoo daasan yahay ee si guud taraatiijiyada magaalada ina dhagax laga wada dhiga maadaama oo dadka ganacsiga kor as u kacay oon dareennay markii daraasaad aan ku samaynay dadka ina as wax dhisi kara ilaahay kitaabkiis markii la qaateen barwaaqa iyo neemca la helay cusmaalka ilaahay asbarakeey oo ganacsiga ilaahay asbarakeey xoolaha ilaahay asbarakeey intaas markiina aragnay waa ka wada fadhiisannay magaalada balacdeeda in la bedela maadaama qofka as awoodo inas dhista quraxdana waxaa waaye diintaay ka mid tahay intaas waa isla qaadan dhismahan hadda waa socdaan dabaqna waa hadda waxa bilowday insha allahu ammaan ilaahi noogu dhame intaasaan rajaynayna injineerka guud ee qaabilsan dhismaha magaalada oo dhankiisa la hadla idaacadda islaamiga andalus ayaa sheegay in howsha dhismaha magaalada hadda ay marayso meel fiican dadkuna ay yihiin kuwa u diyaarsan in magaaladooda ay quruxsadaan haddana dabaqyo ay dhisanayaan waxaa waaye magaalada aad iyo aad baa ta shaqadeeda u socotaa dhismaheedana u socdaa idinkan waxaa wilaayada ku mahadsan tahay yani dhiirigelisa dadweynihii magaalada deganaa tiri macnaha magaaladii in yani macnaha bilicdeeda iyo quruxdeeda lasoo saaro ummaddii waa qaateen alxamdulilaahi hadda un kolleyba dabaqan haddaan ka bilownay waaba kii labaadaan saari rabnaa midkii kalena hadduu bilowno yahayo asagana waa kaawadiisaan shubuhaynaa qaar kalena waa issoo diiwaangeliyeen oo shaqooyin badan raba oo yani maanta dhagax dajinaya alxamdulilah rabbilcaalamiin shaqada aad iyo aadaan ugu socotaa bilacdeeda magaaladanna aad iyo aaday u fiican tahay horumarka ballaaran ee la taaban kara magaaladana hadda ay ku tallaabsatay waxaa ka mid ah in magaalada laga dhisay masjid dabaqeen ah islamarkaana loo dhisay si qurux badan kaasoo ay dhisteen dadka deegaanka barashada cilmiga sharciga waa mid ka mid a astaamaha lagu yaqaana buqa qable waxaana hadda ka furan maraakiis madaaris macaahid iyo dugsiyo qur-aanka kariimka lagu barto waxaana waxbarashada ka faa'iidaysta cardun iyo ciroole intaba warbixintan waxay hordhac u tahay warbixinno dhowr xalqo ah oo aan ku soo gudbin doono hadduu alla idmo booqashadii aan ku tegay wilaayada islaamiga hiiraan kuwaasoo aan ugu magacdaray hiiraan iyo horukaca bulshada ilmihii ahalkan ina aruurin arrintaynintaas waa anaga eex ma garanayna eelageel ilaahanisi oonaqooleyna irilaan manihino ii abwaanayin irilaan manihin ii abwaanayn arrintaay nintaas waa waa ogaanahay aagaadu been ku mari maayo allana guul
ugu dambeyntiina ee guddi ka socdaa maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa booqday goobaha waxbarasho ee degmada buulafulay ee wilaayada islaamiga ee bahay bashiir muxuudiin ayaa si anbaqaadayaa wafdigan oo ka socday maktabka dhexe ee tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa socdaal shaqo iyo kormeer ku yimid degmada buulafullaay ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee baay iyagoo u kurgelayay xaaladda guud ee waxbarashada iyo heerka tacliineed ee xarumaha hoos yimaada maktabka tarbiyada wafdigan ayaa kulamo la yeeshay maamulka iyo macalimiinta macadka qurduba ee buulafullaay iyo dugsiga sare ee degmadan halkaas oo ay warbixino kaga dhageysteen islamarkaana ay ku dhiirigeliyeen maamulka iyo ardada inay sii xoojiyaan dadaalka dhinaca waxbarashada diinta iyo tanmaadiga ah intii uu socday kormeerku wafdiga ayaa booqday fasalo kala duwan oo ay casharo ka socdeen waxayna la falagaleen macalimiinta casharada bixinaysay iyo ardayda kuwaas oo muujiyey farxad iyo kudayasho ku aadan booqashada wafdigan waayahay waxaan sii maraynay hadda oo nooga dambeeyey kelimaadka uu ku leeyahy oo amarku siinaayo soo ogow kalimaadkan ujeedooyinkooda iyo macnaha ayaga laga wado maxay yihiin macnaa si ay ku caawiso inaad fahamto nusuusta soo socota waxaa ka mid ah kalimaadka hadda aan qaadanay ama dhexda noo marayo aan ku jirno in la baaro adiga lagu diriyo macnahoodana ku anfici doono iskaafiya ka mid ah iskaafi iskaafi waxaan waxaan dhahan dhahnay ninka kabaha suubiyo ama tirtiro ninkaasaa la yihahdaa ugu horeyn maamulka macadka qurduba ayaa guddigan ka socday maktabka dhexe ee tacliinta ku soo dhoweeyey qaar ka mid ah fasalada macadka qurduba xilli diraasada maalinlaha ay socotay alla subxaanahu watacaala yaa mahadamaantiyaasku leh bacda xamdilaahi wayn mahadnagaanaha walaalo maktaba tarbiya wa tacliim awgee kana booqdi insha allahu tacaala mahadnagaan yaa ka dhowaayan fasalkan gaar ahaan waa mustawa raabic lilbanaat waa insha allahu tacaala macad qurduba qeybtiis fullaay marka insha allahu tacaala guddiga ka socdo maku socdo maktaba tarbiya wa tacliim yaa barnaamijka ka dhawaayan insha allahu tacaala haddii ilahay raalle ka nagadu asalaamu calaykum raxmatullah alxamdulilah siduu macalinka sheegay waa in soo ziyaarna waa in soo salaana ilaahay subxaanahu wa tacaala cilmiga aad baranaysaan ilahay adinku anfaco waxaa idin soo booqday maktaba tarbiya wa tacliim waxaa idinkugu nimid inaan idin salaanno inaan ogaano waxbarashadiinna in laidin dhiirigeliyo aad waxa weyaan dadaalka inaad sii laba jibaartaan alxamdulilah maanta waxaad haysataan waxbarasho islaami ah oo mustawo sare ah oo macalimiin iyo maamul dadaal ku dadaala inaad mustaqbalkiin dhistaan ayaa haysataan ilaahay subxaanahu wa tacaala kuwii cilmiga uu u furo oo qulubtooda cilmiga uu kusoo ilahay idinka dhigo waxaan idinku dhiirigelinaynaa inaad insha allahu tacala hore usii socotaan oo aad dadaashaan mustawo fiican hadda joogtaan oo mustawa raabic ilaahay subxaanahu wa tacaala kuwa ku dhammaystan nabad iyo amni iyo caafimaad iyo barwaaqo ilaahay ha idinka dhigo sidoo kale qaar ka mid ah ardayda ayaa ka hadlay dareenkooda ku aadan booqashada wafdigan iyagoo sheegay inay tahay dhiirigelin iyo xusuus muhiim u ah dadaalkooda tacliimeed alxamdulilaah ilaahay subxaana watacaala ayaan ku mahadsan ina soo gaarsiiyey heerkan maanta aan taagannahay uma waxaan u mahad celinaynaa marti sharafka maanta nala joogo waa soo dhawaynaynaa gacmo furun kusoo dhawaada ayaa leenahay quluub waaciya kusoo dhawaada ayaa leenahay aad iyo aad baa maashadiina ugu faraxnay waana idin soo dhaweynaynaa alxamdulilaah alxamdulilaah ilaahay ka mahadsan alihii anoo weel gabdho musulmaada oo geed diintiyo baradaaya oo maarne geed maarne ilaahiisho iyo maarne rasuulsho sala allahu alay wasalam iyo baradan iyo hantahan fadheedan ugu dambeynna maamulka macadka qurduba ayaa wafdiga uga warbixiyey heerka waxbarasho ee macadka horumarka la gaaray iyo caqabadaha jira iyagoo xusay in booqashadan iyo dardaaranka wafdiga ay qayb ka qaadan doonaan kor u qaadista tayada waxbarashada ee degmada buulafullaay machad qurduba biidni illaahi albaari waxa weeye laba qaybood waaye qayb sabaaxi ah iyo qayb khamiis iyo jimco ah waaye qaybtan sabaaxiga waxay ka kooban tahay saddex fasal oo gabdha tiradoodana waa waa konton iyo saddex arday waaye insha allahu tacaala saddex fasal ayna kala dhigtaan fasal tamhiidi thaani ah iyo fasal mustawa raabic iyo fasal kale isna mustawa saadis ah ardayda dhigataa khamiis iyo jimca maad qurduba boqol toban iyo sagaal arday waaye maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ah lafdhabarta horumarinta jiilka muslimka ah ee wilaayaadka islaamiga waxa uu muddooyinkii lasoo dhaafay ku howlanaa xoojinta dadaalada joogtada ah ee ku aadan kobcinta cilmiga zuulinta jahliga iyo dhisidda iskuulaad iyo macaahid tacliineed taya leh oo bulshada wax u tara faraca maktabkan ee wilaayada islaamiga ee baay ayaa ka mid ah furuucda waxbarasho ee wilaayaadka kaas oo soo saara jiil tarbiyeysan oo alla yaqaan ah dhab u raacaya tuubta toosan ee islaamka halka taa beddelkeeda loo soo diyaariyey inay ka fogaadaan dadkana uga digaan dhabaha jahliga iyo baadinimada ay gaaladu faafinayaan mahadsanid bashiir warbixinta warkiisane waxay u dambeysay warkii subax ee aad kala socoteen idaacadda islaamiga ee landalus xilligaana waa naga intaa sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh